أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ku dhowaad shan iyo toban isugu jirta kufaarta iyo murtadiinta ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose maamul goboleedka gaala raaca ah ee jubbaland ayaa sheegay inay tahay dowlad dhammaystiran oo ka madax bannaan kooxda ridada soomaaliya wadayaasha mootobajaajta ee magaalada muqdisho ayaa shaaciyey inay sameynayaan shaqo joojin kadib markii ay sii korortay dhibaatooyinka ay kala kulmayaan kooxda ridada soomaaliya waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa kelimad ka jeediyey kulan lagu heshiisiinayay beelaha walaalaha ah ee bartire iyo cawliyahan ciidamada xisbada wilaayada islaamiga ee baay ayaa goob fagaaro ah ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuq ku yaala deegaan hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayadaas أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ku dhowaad shan iyo toban isugu jirta kufaarta iyo murtadiinta ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maqribkii xalay weerar kamiina u dhigeen maleeshiyaad murtadiina oo kasoo baxay degmada qoryoole kuna sii jeeday deegaanka danow dhimashada inta la xaqiijiyey waa sagaal askari oo murtadiina qanimada waa toddoba qori iyo booshashkooda sidoo kale shabeellada hoose waxaa xog dheeraada laga helayaa kamiin kolonyo kufaarta afrikaanta ah loogu dhigay inta u dhexaysa deegaanada buufow iyo lambar lixdan dhaawaca waa saddex askari oo kufaarta afrikaanta ah oo garaaba ah diyaarad helikobtar ah ayaana goobta ka qaaday sidoo kale shabeellada hoose howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay askari murtad ah oo ka tirsanaa booliska riddada kaasoo lagu magacaabi jiray ciise xuseen xaaji xasan maamul goboleedka gaala raaca ah ee jubbaland ayaa sheegay inay tahay dowlad dhammaystiran oo ka madax bannaan kooxda riddada soomaaliya marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya maamulka riddada jubbaland uu hogaamiyey murtad axmed madoobe ayaa shaaciyey inuu yahay dowlad gaar ah oo ka madax bannaan kooxda riddada uu hogaamiyey murtad gurgurte guddoomiyaha golaha dawaaqiidda maamulka shahadalo dirirka ah ee jubbaland muse cabdi maxamed cabdiraxmaan oo ka qaybgelaya shir ka dhacay kismaayo ayaa ku dhawaaqay in dastuurkii maamulkaasi ay wax kabeddel ku sameeyeen wuxuu tilmaamay inay meesha ka saareen oo ay ka guureen magacii hore ee maamulkaasi hoosgeynaya villa soomaaliya sidaa darteed inay yihiin dowladda taasoo ka dhigan in si la mid ah maamulada kale ay puntland iyo somalilan ka hoos baxeen nidaamka fadhigiisu yahay muqdisho boorka gadaasheenna ku dhegin meesha dowladdu kaga hadlaayo ama dadka isteedkan imaanayay siday u kala hadlaayeen ama sida dastuurka oo noogu qoran yahay horta waa inina idin saxaan rabaa annaga dowlad goboleedkii waa dastuurka waa waa ogtihiina waa ka saarray xubnaha baarlamaanka way fadhiyaan goboleedkan ka saarray dowladda jubbaland taas horta in la fahmaan rabaa marka waa intaas waa waa waa waa idin xusuusinayay marka wasiir waa ku furan yahay shirka maamulka riddada puntland ayaa horey u sheegay inuu yahay dowlad gaar ah oo ka madax bannaan kooxda fadhigeedu yahay villa soomaaliya kadib markii khilaafka kala dhexeeya kooxdaasi uu meel sare gaaray go-aanka ka soo baxay maamulka axmed madoobe ay ku shaaciyeen inay yihiin dowlad gaar ah ayaa muujinaya heerka fog ee uu gaaray khilaafka kala dhexeeya kooxda riddada soomaaliya mahadsanid marwan wadayaasha mootobajaajta ee magaalada muqdisho ayaa shaaciyey inay sameynayaan shaqo joojin kadib markii ay sii korortay dhibaatooyinka ay kala kulmayaan kooxda riddada soomaaliya sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba kumanaan ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka mootobajaajta ayaa ku dhawaaqay in ay shaqo joojin samayn doonaan sababo la xiriira cadaadis ay kala kulmayaan maleeshiyaadka kooxda riddada muqdisho guddiga bajaajleyda magaalada xamar ayaa shaaciyey inay qaban doonaan isku soo bax ballaaran islamarkaana ay samayn doonaan shaqo joojin guud waxay sheegeen inay ka cabanayaan maleeshiyaadka murtadiinta oo isbaarooyina tarbeel ah soo dhigtay isgoysyada gobolka banaadir islamarkaana ka qaadaya lacago ay ugu yeereen canshuur balse baad ah bajaajlayda ayaa carbaabay in maleeshiyaadkii kooxda riddada soomaaliya ee isaga soo cararay furmaha dagaalka ay baarasho iyo gacmogacmaysi ku hayaana gaadiidka ka shaqeeya degmooyinka gobolka banaadir maanta waxay isla garatay laba ilaa taga banaanbaxa inuu bilowdo bishaanna kolay hadda ayagan waxaynu taagan yihin cashuur ma hayno sida xooliyaa xerka lagu xiri war waxaa loo dulma qaadan karo mootaaleyay dowladdu waddadii way laga leexidee iyadana ha ku leexanno dowladdaana la hadlaa dowlada dhegaysta anagaa dad lagu diin runtaan ii sheega suuli maa layska sugaa war waa yaabnay suuli ka darantaan ilaahay baa igog weligeed waa shaqayn jirnay toban sana mooto ku wadaa magaaladan caqabadda maantana haysa weli ma arkin xasan sheekh maxamuud hublaa ma hayso qore waa yaallaa aaga foodhisama waa yaallaa dabajeexa yaallo maxaa yaallo baajuuka yaallo waxaas aanli ma lahan in ilmaheed lugaha iskar saaraayo waddooyinka ta fadhiiso bajaajyada masaakiinta dumaadayo inay furmaha dagaalka u daraan aan looga baahan yahay meel la kala maraayo magaaladoo dhan ma jirto rafaadaa ka jiro waxaan shaqayna ma lahan dadku waa busaarad waxaan qaadi karna ma laha canshuura iyo wixii oo dhan wayna haystaan afar iyo labaatan saac anaga afar iyo labaatan saac jaamkan inna lagu geeyo shan iyo tobanka doolar taraafika meel walbay taagan tahay shan doolarna laga qaadaa baaritaanka waxaa fudunahay in nala bogsiyaarnaa biskaliya haddaad xumaanadno inkastoo daraafkoo jarboonta ku marnaa macalluu jarboonta ku marnaa seebiamska jarboonta ku marnaa intaasoo jarboonti halbaariga marka waaye wax aabadno hoostaa fur lebaa bis toban iyo shan doolar maba hayno bishaa horta canshuurta ma aqaanisaa ku dhiibi lahay dhibaataabna haystaba maba aruureysaba lacagtaas tabarna oma hayno haddii culayskaan laga qaadan canshuurna lagama sugaayo ani horta shakhsi ahaantayda canshuur ma liiga sugaayo wararka ayaa intaasi ku daraya in maleeshiyaadka isugu jira ashaaldirarka iyo milatariga ay waddooyinka dhooban yihiin ayna bajaajlayda ka qaadanayaana lacago baad ah halka kuwo kale ay baaritaano saacado badan qaata ku samaynayaana gaadiidka iyagoo wakhtiga ka luminaya arrinkaa oo ay ku tilmaameen mid caqabad weyn ku ah shaqadooda mahadsanid abushayba waaligan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa kelimad ka jeediya kulan lagu heshiisiinayay beelaha walaalaha ah ee bartire iyo cawlyahan cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo haya habeenadii lasoo dhaafay warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa baahisay cododka iyo hadaladii laga jeediyey shirkii lagu heshiisinayey beelaha walaalaha ee bartire iyo cawlyahan kuwaas oo la kala dhex dhigay heshiis in muddaha soo socday kaas oo ku saabsanaa khilaafaadda dhinaca dhulalka ah oo u dhexeeyey labadaasi beel shirkan lagu heshiisinayey labadaasi qabiil ayaa waxaa garwadeen ka ahaa maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana laga soo saaray bayaan ka hadlayey waxyaabihii dhaliyey khilaafaadka iyadoona bayaanka lagu kala saaray labada dhinac qaybaha dambe ee cododka ayaa dadkii ka hadlay dardaaranadan ka jeediyey waxaa ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish waaligaah ayaa labada dhinac ugu baaqay inay dhaqan geliyaan dhammaan waxyaabihii ku xusnaa bayaanka kulankan si aad og tihiin dadaal fara badan iyo juhdi fara badan ayaa la geliyey xarakada iyo labada wilaayo waxba umaysan reeban inta tabarteeda dadaal fara badan ayaa la geliyey si ummadda maslaxadooda looga shaqeeyo oo la isugu keeno labadaa walaale ehelka ahee qaraabadaah ilaahay subxaana wa tacaala derisku uu ka dhigay sidii dhexdooda loo wanaajin lahaa wanaagga iyo juhdiga faraha badanee la bixiyey waxaan rabnaa insha allahu tacaala sida odayaasha u ballanqaadeen oo ay u yidhaahdeen waan qaadanay waan aqbalnay bulshada iyo ummadda naga dambaysana waan gaarsiinaynaa waxaan rabnaa in laga dhabeeyo oo ballantaa la oofiyo hadday shaqo u baahantah wixii hadda ka horreeyey waxay joogtay wadahadal aan sacafinno aan isu qalbixaarnaano ummaddii inaga dambaysee faraha badnayd ee kumanaankayd yaa hadda waxay inaga doonayaan wixii annagu aan qaadanay oon ilaahay mara gelinay ummadda inteeda kale inaan gaarsiino taana waxay ku imaan kartaa oday walba iyo hoggaan walba meesha markuu ka tago marada inuu dhexda ku xirto aqalkiisa uusan aadin xoolaha iyo baylahda jirta iyo jiilaalka la jooga inaan la fiirin oo la fiiriyo maslaxadii lasoo qaatay sidii loo meelmarin lahaa loogana dhabeen lahaa labada ogaas ee beelaha cawliyahan iyo bartiro ayaa dhankooda baaq nabadeed u diray qabaa'ilada ay mas-uulka ka yihiin waxaan baaq ka jeedinayaa dhammaan horta muslimiinta meel ay joogaan dadka ahli tawxiidkaha inay walaal yihiin kuna walaaloobeen kitaabka munasalka ilaahay uu inoo soo dejiyey iyo xadiiska nebi maxamed wixii ka soo haray inay baadil yihiin ninkii midtaa ku sugnaadana ilaahay wuu u libaaniyey ninkii haddee ka weecdana ilaahay waa khasaariyey inta khasaarta horta ilaahay nagama dhigo dadku inay malawalaala yihiin naftooda iyo sharaftooda iyo maalkooda midba mid kale inuu ka xaaraantibisan yahay inayna isqabsin inayna xoolo iska da- iska hadlaynin inayna isdilin baaqaasaan usoo jeedinhayaa annagoo hogaankeena waa ku garab taagannahay baaq hadda meesha laga soo saaray waa baaq walaaltinimo waa kitaabka ilaahay ku dhaqankiisa waa gaalada ka hortegedeeda waa ninka ehli tawxiid ahoo wuxuu ku farxilaa faraxaasaan dhexda ka jirnaa waxaan baaq u jeedinhayaa ummadda aan aniga maantay hogaanka u ahay inay qaataan wanaagga iyo kitaabka ilaahay oo ummadda aan mas-uulka u ahay ilaahay baa mas-uul u yahay waxaan u sheegayaa in aan qaadanay nabad iyo kheyr iyo wanaag inaan qaadanay annagana aan qaadanay idinkoo aan mas-uul idinka nahayna aan idin soo qaadnay aan qaadanay intaasaan qaadanay in dadka muslimiinta ay isla degaan walaal la noqdo gacanta lisqabsado ehel la ahaado dadka wax ku kala maqan ma laha dhulkana waa nagu filan yahay la wada dego la wada noolaado wixii muxuu ahaayey xiisad kicin kara ma shaqaaqa keeni kara wax alla iyo wixii labadan qabiil isku dhac dambe uu keeni kara oon soo sheegno in ay si degdeg eh wax ugu qabtaan fidnada inta ay dhowdahay wax alla bilaayo af la qabta ay leedahay daba la qabta ma laho haddii muxuu ahaayey wax la sheego nabadoonnadii iyo ogaasyadii ay wax soo sheegaan si amarjansi eh oo degdeg eh in looga istaago oo muxuu ahaayey lala hadlo oo dadkii wax makastada ay la qabto oo wax loo sheego intaasna waxaan ka codsanaynaa labada wilaayo qaar ka mid ah salaadiinta wilaayaadka labada jubbe ayaa dhankooda soo dhoweeyey heshiiska la kala dhex dhigay beelaha walaalaha ee bartire iyo cowlihan mahadsanid cusmaan ciidamada xisbada wilaayada islaamiga ee bacay ayaa goob fagaara ah ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuq ku yaala deegaan hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayadaas waa kan bashiir muxiidiin abu ayman hay-adda xisbada waa mid ka mid a garbaha ugu muhiimsan ee adeegyada bulsho marka laga hadlayo wilaayaadka islaamiga ah waxay u taagan yihiin in badan oo ka mid ah howlaha ka dhex socda magaalooyinka sida al amru bilmacruuf wannahyi canilmunkar sidoo kale waxay u taagan yihiin sugidda amniga iyo nabadgelyada bulshada hoosharsanayso har iyo habeen ciidankan waxay qayb weyn ka qaataan ilaalinta kuliyaadka shanta ah iyagoo howshooda ugu guta qaabka ugu wanaagsan ee shareecada u igmatay mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee horyaala waa kormeerka iyo la socodka suuqyada iyo goobaha ganacsi dadka ayay oga digaan soo gelinta waxyaabaha dhaca ee suuqyada iyagoo markaasi kadib qaada tallaabo lagu ilaalinayo caafimaadka iyo badqabka deegaanka iyagoo taa ka duulaya ayaa dhowaan ciidanka xisbada al amru bilmacruuf annahyi canilmunkar ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxa ay degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayadan ay ka bilaabeen dardargelinta howlihii ay u taagnaayeen ciidankan ayaa deegaanka barbaare ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayadan ka sameeyey howlo isugu jira wacyigelin iyo beegsashada waxyaabaha dhaca ee lagu iibinayay qaar ka mid ah meheradaha ganacsi ee deegaanka barbaare waxay gacanta ku soo dhigeen waxyaabo dhacay oo isugu jiray cabitaano daawooyin iyo raashiin wakhtigoodu dhammaaday idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa bartamaha deegaanka barbaare kula kulantay waxgaradka iyo qeybaha bulshada deegaanka kuwaasoo si aada u soo dhoweeyey howlaha ilaalinta badqabka dadka oo ay sameeyeen ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ee baay mayba ciidanka faraxsanaa howlgalka xisbigooda oo alamru bilmacruufi wanahyu can lmunkari sidii dhanba mayba faylaha ahaa caafimaadka laku fikire waxyaabaha dhi haddii la isticmaala caafimaad darro lagu aadaa dhakhaatiirta eed iyada markaastan ku digaayan barnaamijkun ciidanka faraxsana ganacsatadana mayba lanaa ilaahay ku obsadaa dhaadada awaamirta xisbada sansiyahayte tan ilaahayna kolley taasu walaayosan farahan marka ilaahayu taasna mayba unun waajibniyaha anti unun hogaansagna xisbadana mayba kala dardaaramaana oo ka buraarajiyaanaha anti markase feejignaata naftiyeeba qorista iyo akhrista iyo taariikhdiiyo waxyaabaha dhiyaaw oo wadanka lakagadgadahay iyo kuwar qabaan mayba saarana waajiba antiyo ansuranaadaan dafaacaga caafimaadka muslimiinta meel kastiyo roogan sidayo amnigaba inka fikirahan oo kaleet tamar dhiida dharaaran daawo dhiida isku dharaaran barastamool iriir lakagadgadahay intaas dhanba iyo intii hooga saaraan waana ku fikiraan akhyaarey mise ganacsi mise deegaanka daadshey lambu walgadaaw mayn sheegane barbaare horta maysiin lana ilaahay inti laku obsadu walaa muslimiinta dhabaayaan dadka jir ahaannan dhabaayaan caafimaad ahaannan dhabaayaan oo raashinka dhiye-e xisbada hadda ku howlgalahayto alcamru bilmacruufi e macruufkaas horta intii la iska garab surumo walaagaas hun oo raashinka eh ganacsigna dadka hordhayin ku degi in walaa dhi horta laku fog jignaado laisku dhaafo dharateeda oo ganacsigaba walaayada hadda kor amarku biidi in laku tabo tumay faylahaytay xisbadu un liin dhibna wali kolkool la ero oo maamulka islaami ha ku baho oo wal hunba ero laku tabo laisku tabo horto eed eedan wanaagsanayen walaalayaal meeshiin lanaa xawaal barbaara dadshee oo unun ka sugowna ilaahay intii laku obsado walaydhii dukaamada laku biilu farciyu hadda ka horba aragnay dhowr dukaana geeki sanad hore magila kooyala hore saldhiga la jeey wala khasaare meelku muqudi walkas waay xoolagayn an turo dadka walaalada an turo jir ahaan anka turo caafimaad ahaan anka turo diin ahaan anka turo xoolagaasiyow oo isun wadataan oo dhiyaan oo haddala haddaba surin haddana xisbada hakati ilaahay ku obsaa hoolagaasyo isku farciye hollisiin qarab haddana dembilayu ilaahay isin maalkii merkalisiin ku sii laakiin maysiin raane wacyi ahaan siinka sheegane walaal ahaan siinka sheegane oday ahaan siinka sheegane xoolagaas oo meelo ka fasaadahay oo mudona jir ahaan andhabaaw qalba ahaan andhabaaw ankasaane magarate eh masaakin eh isku baahan ididaka kulaati xoolagaasyo intii la farciyo ummaduna liinka khiyaangne walay dhiyane sida islaamkus indiidahan liin diidu waa mas-uuliyad diineed iyo mid bulsho howlaha badbaadineed ay u taagan yihiin maamulada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya si loo badbaadiyo badqabka adduun iyo midka aakhiro ee bulshadeenna waana keyriyad iyo fadli aan dheernahay ummadaha kale taas oo uu allaah ku ammaanay ummadda muxamediyada intaba aan fareenno macruufka ama samaha kana reebeenno xumaha iyo munkarka mahadsanid bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan warka xiga intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu